waad mahadsantihiin bahda v o a iyo dhammaan ummadda soomaalida halkan naga dhegeysanaysa daafurkani waxaa kasoo qayb galay in ka badan boqol iyo soddon maalgashadayaal ah toddobada block ee aan ku bilownay waa meelihii laga qaaday sahanka dhinaca badda maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalkana jubbaland oo hal ah koonfur galbeed oo laba ah hirshabelle oo laba ah galmudug oo laba ah processka furmaayo nidaamka furmaayo tartanka daah furan ayaa furmaya waxaa kasoo qayb galaya cid walba oo rabto inay soo xareyso qolyaha hadda shirka kasoo qayb galay cid walbaa soo xariirin karto oo tabar isbidaysa ama doonayso inay ka bixi karto shaqadan shuruudaha farada badan ee meesha yaalla ka bixi karto cidna ma dooneyna inaan u exano nidaam daah furan oo hanaan daah furan oo transparenty ayaa loo marayaa halka sano ayaana qabashada araajiyadu soconaysa halka sano kadibna si daah furan oo wanaagsan ayaa loo kala reebi doonaa waa waa waxaan isleeyahay waa ka jawaabay su-aashaas ma waxaa jira shirkado gaara oo xiriir dowladda lale wasaaradda ama hadday noqoto xataa mas-uuliyiinta dowladda qaarkood oo laga yaabo in ayaga iibgeentaas guud ahaan ay jirto laakiin laga yaabo shirkadahaasi in la siiyo oo lasii og yahay miyaa jirto xilligaas markii la gaaro bisha agosto ma jiraan shirkado gaar ah oo lagu naasnuujinayo hanaankan ama badeecadan ma jirto waa waa sheegay waa hanaan loo tartamayo cid walba ay u tartamayso wey annagu ma jir ma jiraan shirkado gooni aan aan xiriir la leenahay ama aan isleenahay cid baa xiriir laleho dowladda ma jiraan waxaa jirta in waktigan markii la fiiriyo dunida hoos u dhac weyn uu ku yimid qiimihii shidaalka meelo kala gedisan oo dunida ah marka soomaaliya waktiga inay daafurto iyadoo xataa dhaqaalihii dunida meelo badan hoos u dhac uu jiro ganacsiga coronavirus awgeed isu socodka laga yaabo xataa ganacsiga ay saameyn karto sanadkan oo dhan maxaa waktigan kusoo beegay deg degse ma u muuqan kartaa go-aankan xukuumadda gaar ahaan wasaaradda aada adigu wasiir ku-xigeenka ka tahay ee qaadatay al arrin in la fahmaa muhiim ah anagu maanta waxaan daafurnay ma ahan heshiis kama dambays ah waa tartan sidaan hore u sheegay tartankaasoo hal sano soconayo kaba soo qaad shirkad baa guuleysatay shirkaddu waktigay kusoo diyaargaroobayso waa hal sano wakti ku dhow hal sano wakti ku dhow markay kusoo diyaargarowdo xafiisyadii iyo wixii ay diyaarsato waktiga wax soo saarka shirkadaasi la intifaacsado ay soo saari karto waa wakti aan ka yarayn afar sano wey marka afar sano iyo maanta suuqa siduu yahay layskuma layskuma eegi karo arrinkaasaa u baahan in la fahmo marka shaqadana shaqa aan sii diyaarinay ahayd inaan ka shaqeyno waa wax waxay ahayd wasaaraddu ay sii diyaarsadaan in laga shaqeeyo u baahnaa marka lama oran karo waa deg deg lama oran karo waa caynkaas marka laga hadlayo xataa afarta maamul goboleed waxaa ku jirto jubbaland waxaa horey u jirta kenya iyo soomaaliya in buuq ku salaysan dhinaca muran ku salaysan xagga badda uu jiray oo maxkamadda caalamiga dacwadeeda uu yaalay muddana uu soo jiitamayay marka meelaha qaarkood waxaa laga hadlaya xataa in xirmooyinkaas ay qeyb ka yihiin xeebaha jasiiradaha gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada kismaayo soomkeeda marka hadda tan sidee u saameyn doontaa arrintii dacwadda iyo iyo iyo badda soomaaliyaba jawaabta oo kooban waa wax saameyna kuma leh dacwada badda oo taalo maxkamadda waad eegi kartaa oo maabkaad ka eegi kartaa haddaad si fiican usii eegtid marka warka kooban waxa weeyaan wax saameyna kuma yeelanayso waa caynkaas